asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan waa madasha dhigisti oo had iyo jeer aad uga barateen arrimaha dooda iyo siyaasadda in laysaga waraysto haddaba maanta waxaa noogu diyaara oo marti noogu ah madasha dhigisti musharax amir shucayb jaamac aadan oo musharax ka ahaa cadaado doorashadii dhowaan dhacday haddaba maanta waxaanu weydiin doonaa su-aalo badan oo ku saabsan doorashadii halkaa ka dhacday iyo qaabkii uu dhacday iyo hadda waxa laga fili doono iyo gudaha ka jira xuduudada intaba haddaba marka koowaad waxaanu kusoo dhaweynaynaa amiir shucayb inuu kusoo dhawaado madasha sigisi amiir camar amiir shucayb kusoo dhawow madasha sigisi waad mahadsan tahay walaale yaasiin waa dhowahay walaale maasha allah jazaak allah khayr aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaynaa in aad noogu timaadid halkan oo nooga warantid arrimihii aad kusoo aragtay waddankii khaasatan doorashadii dhowaan ka dhacday cadaado haddaba su-aasha aan weydiinaynaa waxay tahay bal sawir yar naga sii qaabka ay u dhacday doorashadu iyo qaabka loo filayey waa bismi illah alxamdu lilahi rabi alcaalamiin walcaaqibata lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala alظaalimiin ashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana maxamadan cabduhu warasuul ama bacdi intaa kadib horta walaalo aad baan horta idiin salaamayaa dhammaantiin madasha sigistiga marwiya mudanaba khaasatan maamulka iyo yaasiin geele oo barnaamijka noo daadihinayaba asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu baan idin leeyahay bacdal salaam walaale haddaan si kooban aan uga jawaabay su-aashaadaas anigu waxaan ka mid ahaa dadkii musharaxiinta u tegey cadaado maamulkii labada gobol ee mudug iyo galgaduud runtii waxaan dhihi karaa meeshaas xilligii aan tegey cadaado waxaan maanaya waxaa iigu dambeysay nineteen eighty three soddon iyo laba sano ka hor baa cadaadi iigu dambeysay anoo maray balla waxaan dhihi karaa laakiin waxaan tegey gurigaygii iyo deegaankaygii iyo dalkaygii baan tegey oo aan ka qayb galay meeshii xaruntaas musharaxnimada aan ka qayb galay marka runtii de dad badan oo musharaxiin ahaa tegey oo soomaaliyeed oo labada gobol ka soo jeeda mudug iyo galgaduud marka dad madaxweynenimo utartay iyo ku-xigeen iyo guddoomiye baarlamaan iyo ku-xigeenno runtii waxaan dhihi karaa anigu waxaan la kulmay xilligii ay arrintu bilaabanaysay baan la kulmay laakiin nasiib darra anigu kama qayb gelin keligeyna mahayna rag badan oo meesha joogay oo musharaxiin aan madaxweyneyaal iyo ku-xigeenayaal u tartamayey ayaa ka haray anigu marka kolley sababo jiray baan uga haray laakiin waxaan dhihi karaa qaabkii ay doorashadu u dhacaysay markii guddoonka baarlamaanka laga soo bilaabo ilaa iyo markii la dooranayo madaxweynaha goobjoog baan ahaa weliba howlkaan fadhiyey waxaan dhihi karaa runtii dad soomaaliyeed iyo oo qiiro soomaaliyeed ka muuqato ayaa meesha isugu yimid waxaana dooranayey si keliir ahaana maaragtay waxaanu dhihi karaa waa maamulkii keliya ee ka dhismay soomaaliya marka laga reebo puntland waktigii hore ay dhisantay maamuladii ka dambeeyey sida jubbaland iyo koonfur galbeed oo kale waa maamulka keliya oo aanan arag dad gacan farsamo kale oo aan soomaali ahayn oo meesha ku jirta oo ama dadka isku daburadaysa ama dadka ku dhex jirta bal iska badaaya xataa meesha golaha ee lagu qabanayay doorashooyinka tii guddiga guddoonka baarlamaanka hadday noqoto iyo hadday noqoto tii madaxtinimadaba cid ku dhex jirtay oo shisheeya oo soomaaliyeed aan soomaali ahayni ma jirin soomaali un bay ahaayeen marka taasi waxaan dhihi karaa sawir aada u fiican bay ahay waayahay adigu laftigaabu waxaad ahayd raggii musharax ahaayo uga tegay inaad noqotid musharaxa madaxweyne rag iyo badanna hadda aad sheegtay iyo kuwo la filayay laftigooda inay kusoo baxayaan intuba kama qayb gelin ma lays odhan karaa etoobiya ama dowladda ayaa inay cadaadisay inaydaan ka qayb gelin doorashada
kulley walaale runtii de horta waxa la ooga waayey waa wada indhaha la yidhi anigu kolkii aan tegey anoo weliba deegaanka ku cusub balse aan helay soo dhaweyn aada u qiimo badan iyo dejin iyo ixtiraam aan ka helay dadka deegaanka aan ugu tegay ximinaya xeeb ee meesha gacanta ku hayay cadaado waxaan dhihi karaa dadkii ka haray qaar anigu waaba dhis aragnay musharaxiina oo dhowr jeer baan wada maaragtay meel aan ku wada kulannay afura oo igu casuumeen waxaan dhihi karaa gacan hadda u diidaysay waa laga yaaba hadda dhankan dawladdu maxay dawladdu ayadaa meesha riixaysay ayadaa meesha maamulaysay guddiga farsamada ayadaa lahayd barnaamijka iyadaa isku duburadaysay ma ahayn barnaamij dadkii deegaanka ee xibinaya xeeb ee la yiri gogosho way taallaa adinkaa hagahaya dad hagaya ma ahayna gacan waxay ahayd dawladda dhankeeda ka socotay dhan kastaba si kastaba ha ku timaade marka waa laga yaabaa qaabkaas dad uga haray inay jiraan oo aan jeclaysan qaabkii ay dawladdu u maareynaysay shirka iyo iyo madasha laakiin ma dhihi karo mana arag ajnabi meesha ama gacanta kula jira oo muuqda si toosa u muuqda anagu hadde wixii qarsoon waa anagoo dhan bay naga wada qarsoon yihiin waa adinkii anaguba isku mid baynu ka nahay dadkiina dabadda joogay dadkiina gudaha joogay laakiin dad muuqda oo ajnabiya oo gacanta kula jiray sidii jubbaland oo kale aanu arkaynay koonfur galbeed oo kale maya ma dhihi karo laakiin waa laga yaabaa dhanka dawladda soomaaliya oo ayadu dee boolfi ku ahayd meesha wax ka raadinaysay dad wadatay inay dee arrintaas dadka qaarkiis uga hareen laakiin anigu kollay shaksi ahaan laftigaygu waxyaabaha iga reebay raad bay ku leedahay arrinta faragelinta dawladda soomaaliya ay ku lahayd shirkii cadaare ka socday laakiin shucayb hadalkaaga waxaa ku bilowday si xaqa ayay doorashada u dhacday dadkuna aad ayay u soo dhaweeyeen haddana waxaad sheegaysaa in ay dawladdu dad ay wateen soo baxday miyaan la odhan karin halkaa waxaa ka dhacday doorasho aanu shacabka iyo dadku intaba aanu rabin ee kor lagaga keenay
mid horta waa xaqiiq weeye waxaan qarinaynana ma ahan waana clear weeye dad badanoo musharixiinana oo ka hadlayno siyaasiyiin oo meesha joogay iyo kuwa hadda markay kasoo noqdeen ba ka hadlay in gacan dawladdu leedahay uu ku jirtay meesha wax la beenayn kara maaha waana wax xaqiiqa weeye waana waxyaabaha aanu idaacadaha kaga hadlay iyo dad badan ba ay kaga hadleen anoo cadaada joogaan ka hadlay anoo nairobi joogaan ka hadlay anoo soo noqday baan ka hadlay haddana anoo maanta jooga oo soomaali horteeda taagan oo united states of soma maaragtay america jooga dhex taagan ayaan kileer garanayaa gacan dawladdu way ku lahayd cillad dawladda xaggeedaana way jirtay maxaa yeelay dee shirku wuxuu ahaa shir ay leeyihiin dadku ay deegaanku lahaa laakiin wuxuu u muuqday markii shir ay dawladdu daadiinaysay danna ka lahayd dantii iyo qaabkii iyo wixii ay ka lahaydna haddee weligeedba baashu siyaasaddu markay noqoto meelo maaragtay ay isku xirmaan way jiraan marka dadkii musharixiinta ah dee waxaa laga yaabaa qofba meel buu supporter ka ahaa supporter ka helayey marka dawladdu hadda meesha waana maamulaysay damac siyaasadeedna waa hayay shucayb adiga laftigaagu waxaad ahayd raggii arrintan aadka ugu riyaaqsanaa oo ka tirsanaa dadka dhinaca ka socday puntland hadda ma is leedahay inay lehe puntland waa saxsanay oo meesha waxba idinkama bannaanay ee meesha rag iska tegay unbaad ahayd
maya taa ma dhahayo waxaana u dhahayn laba arrimood oo ma dhahayo dawladda maamulka puntland ee doctor cabdiweli gaas qaabkii iyo iyo iyo ujeedku u diidayay shirku ma ahayn in shirka qabsoomi la-aan ama qaabku ku socday inuu inuu sunugsanaa ma ahayn wuxuu u diidanaa qaab siyaasiyuu u diidanaa maxaa yeele cabdiweligaas waxaanu ognahay wuxuu ka soo jeedaa gobolka mudug marka hadduu maanta aqbalo iyo hadduu berri aqbalo iyo hadduu shala aqbali lahaaba waxa weeye asaga qaabkiisa siyaasadeed ayaa waxa weeye ka hor imaanayey ismihii lagu soo gelayay cadaado ee mudug iyo galgudud la-anna asagaa mudug ka soo jeeda marka haddii halkaa la dhisaay dee mudug inuu asagoo mudug ka soo jeeda maamulka puntland uu siihayahay dee qaanuunka iyo waxa diiraya dastuurka ama midka puntland u yaalla ha noqdo ama midka federaalka u yaalla ha noqdo marka taa waa midda koowaad oo horta sidaasuu sax uga ahayn midda labaad waxa weeye cabdiweligaas waxaa ku jira hami siyaasadeed oo ah inuu soomaaliya usoo noqdo xilliga doorashada dambe marka waxaa jiray xiriir ka dhexeeyey asaga iyo maxaanku dhaha dawladda oo hoose oo qaanuuni iyo dastuuriba khilaafsan oo maaragtay la dhihi karo heshiis hoosaa jiray oo ah inuusan maamulka waqooyiga gaalkacaya ee puntland ka tirsanayn uusan maamulkaas ka qaybgelinin arrimo isaga siyaasadii damciisa siyaasadeed ee mustaqbalka toban sigiisiinka ah haddiiba uu dhaco xilligaas doorashadu dhacdo marka waxaan dhihi karaa maya sax ma ahayn kumana uusan saxsanayn hadda oo joogana haddee inuusan ku saxsanayn qaanuunkii dastuurkii baaba sheegay waana midda hadda taagan oo aan daba joogno oo aan rabno in sidii loo heli lahaa labadii goboloo buuxda laakiin shucayb waxa weeye madaxweynuhu waxay ahayd shan gobol mudugna waxay ka tirsanayd puntland waana siduu sheegay caddeeyena waa meelihii uu ku dhaartay inuu yahay madaxweynaha halkaa ka yahay dawladda laftigeedu waa u kirsan tahay inuu noqdo hal isagu uu dhinac uu weli maamulo ay dawladda iyo u n tu lafteedu ay caddaysay in ay dawladda puntland ay tahay in laga warsugo aan lagu degdegin dawladdan hadda jirta ma u malaynaysaa wax ay dawladdu laftigeedu ay siyaasad ka lahayd dawladda sidaa aad sheegtay dawladda hadda jirta aanay ahayn wax ka yimid shacabka halkaa degan
horta mid waa caddahay waana xaqiiq weeye waqooyiga gaalkacya waxa uu uga maqan yahay shirkii uga maqnaa iyo doorashadii cadaada ka dhacda uga maqnaa qaanuun iyo dastuuri ugama maqnayn qaanuun iyo dastuuri waxaan leeyahay wixii dadku wada dhigtay xasan sheekh maxamuud madana xasan sheekh madaxweynaha ku yahay ra-iisul wasaarahana uu cumar cabdirashiid ku yahay jawaarana guddoomiyaha baarlamaanka ku yahay labada boqol shan iyo todobaatanka xamar joogtaa sharciyadda ay ku dhisan yihiin ugama maqna waqooyiga gaalkacya cadaada ugama maqna waxay uga maqan yihiin damac siyaasadeed iyo rabatin rabitaan siyaasadeed oo dhex maray labada xarumood ee garowe iyo xamar dhex madaxtooyada dhex maray bay uga maqan yihiin marka laakiin- ugama maqna midda kale ereyga aad tidhi eh, waxaa ku dhaartay cabdiweli gaas baa gaalkacyo ku dhaartay cabdiweli gaas hadduu gaalkacyo ku dhaartay two thousand two alif eh, garowe one iyo garowe two iyo gaalkacyo kood waxaa ku qoran oo lagu saxiixay garowe dhexdeeda lagu saxiixay maamul la dhaho galmudug baa lagu saxiixay two thousand two alifkii galmudugna erowgu waxa weeye waa mudug iyo galgaduud kiibaa maanta marka qaanuun iyo dastuur ahaan ku yimid mar labaad oo kusoo noqday sidaasaana mudug waxay u tahay galmudug ay uga mid tahay mudug iyo galgaduud u tahay
laakiin een, dad kasoo jeeda ama odayaal een, halkan laftigeeda madasha sigistii lagu wareystay baa jira oo kamid ahaa caqlaa joogay een, odayaal een, een, intiba ay isugu jireen rag een, odayaala intiiba dhab jalaq looma siin madaxweynuhu lama kulmin madaxweynaha hadda jira lama kulmin baarlamaan waxba lagama siin adiga laftigaaga dhinac baa lagu geliyo madaxweynihii doorashadii waa aada u saluugtay qaab kastaba aada u saluugtay miyaysan ahayn in uu madaxweynuhu hore wuxuu arkayo meeshan aan ahayn meel ka tirsan mudug laftigeeda dhinacaas waqooyi aan meesha looga doonayn
walaale horta yaasir adaa mahadsan waa su-aal aada u qiimo badan inaan kilir garayaan rabaa haddaad ii ogolaatid walaale madaxweyne mudane xasan sheekh maxamuud shalay hadduu heshiis qarsoodiya la galay cabdiweli maanta mid banaanka yaroo kaliirow la taagan yahay oo ah mudug iyo galguduud wax la dhahaa jire wax la dhahaa eh, koonfurta mudug iyo galguduud ma jirto maanta buu la taagan yahay marka xasan sheekh maxamuud shalay hadduu la galay heshiis la galay cabdiweli mid aan qaanuuni ahayn buu la galay laakiin midka maanta uu la taagan yahay baa qaanuuni iyo dastuuriya kan shaqaynayo aan daba joognaana waa kaa waana midka ay nooga garaabeen markaanu hor fadhiisanay madaxdii iyo hogaankii mudug iyo galguduud ee cadaado lagu doortay hadday guddoon baarlamaan yihiin iyo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen markaan aniga ber particular shucaybi aan hor fadhiistay madaxweyne cabdikariin iyo ku-xigeenkiisii iyo guddoomiyihii guddoonka baarlamaankuba ay noo qireen wixii halkaan laga dhisay waa laba gobol oo gobol iyo bar wax la dhahaa ma jiro qaanuunka iyo dastuurka sideedana siyaasadda iyo qaanuunka hadday iska hor yimaadaan oo isdhinac isdhinac yimaadaan caalamka waxaa la yidhahnaa qaanuunka ayaa xoog yeeshee siyaasaddu qiimo badan ma yela siyaasaddu waa wax shaksi iyo koox ku heshiiyeen qaanuunkaa marka ka xoog badan marka mid- midka maanta shaqaynayahay xasanna uu ku taagan yahay hogaanka mudug iyo galgaduud loo doortay cabdikariin eh, mudane cabdikariin guuleednu madaxweynaha u yahayna ay ku taagan yihiin annaguna aan rabnaa inaan dabagallo xuquuqdeeda ku socelinaa waa qaanuunkii iyo dastuurigii Waya.
heshiiskii cabdiweli iyo xasan sheekh maxamuud Waya.
wuxuu wuxuu noqonayaa heshiiskii labadii labadii nin oo carbeed ay wada galeen oo ahaa eh, labadii la kala eh, beer hawaas iyo ibna hawaas ay wada galeen oo kaluu noqonayaa maanta waayahay shacayb markaynu ka nimaadno een, mudug aynu dhinaca galgaduud nimaadno laftigeedu haddii aad eegtid een, madaxweyne kale iyo baarlamaan iyo ayaa ka jira iyo madaxweyne ku-xigeen intaba ayaa ka jira oo xooggeeda leh ciidankeeda leh oo sun sunna wa jameeca ah miyaysan ahayn iska qabsi iyo dagaal cusub inuu halkaa ka bilowdo maya mayaan dhihi karaa because waxa weeye cadaado shirkii lagu qabtay hal ciladuu lahaa hal cilada ayuu lahaa ciladu lahaa wuxuu ahaa qaab siyaasiya oo aan qaa oo- oo oo aan qaanuunkii dastuurka waafaqsanayn ayaa waqooyiga gaalkacyo ayaa ka maqnayd intii kale waa loo dhammaa doorashadeeduna doorasho waxay ahayd si kaliira u dhacdo gacan shisheeye aysan ka muuqan si macnaha kaliira uga muuqan wixii daaha gadaashiisa taagan ilaahay baa yaqaana waxindow qeybu laa yaclamu ilaa huwa ilaahay baa qeybka og laakiin midda hadda dhuusamareeb ka dhisani laba arrimoodba waa ku qaldanta qaanuunkiina way khilaafsan tahay juqraafigiina way khilaafsan tahay waa marka koowaada juqraafiga way qaabisan tahay oo beesha caalamku laba gobol iyo wax ka badan bay tiriye gobol haafa iyo gobol haafa iyo gobol in laysku daraahay haddee kumaba jirtaba eh, beesha caalamka barnaamijka ay wado juqraafiga oo soomaaliya loo samaynayo waxay dhaheen matalaan oo hiiraan ka tirsan qayba iyo iyo iyo iyo mudug oo oo oo haafa labadaa haaf baan isu keenaynaa iyo galguduud bal inta haaf ay isu keeneen fiiri oo rubaco isu keeneen ay ay boorsooyinka ku wadaan marka juqraafi ahaan buu u qaldan yahay qaanuun ahaanna waa u qaldan yahay oo laakiin dee laba gobol iyo wax ka badan baa la yidhi gobol Wey.
iyo haaf iyo haaf meel qaanuunka dastuurka uu ku qoran yahay ma jiro waayahay een, dhowaan waxaa tegay een, puntland een, ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaruhu markii uu rabay inuu la kulmo madaxweynaha ama kula kulmo een, dowlad galbeedka cadaado lagu dhisay waa loo diiday gaalkacyo inay ku kulmaan miyaysan ahayn weli inay xoog ku leedahay puntland ay maamusho halkaasna uu kaga soo noqday een, ra-iisul wasaarihii xataa lafteed ka waranaysa walaale horta anigu waxaan joogay nairobi marka uu tegaya ra-iisul wasaaruhu iyo madaxda mudug iyo galgudud ay tegayaan madaxweynaha mudane cabdikariin uu hogaaminayay iyo xildhibaanadiisii horta waxa weye arrinta halkaa ka dhacday waxay foolxumo ku tahay fadeexana ku tahay maamulkii iyo haykalkii puntland u dhisnaa ee soomaali weyn ay wax kula wadaagayeen ee cumar cabdirashiid uu ra-iisul wasaaraha ku yahay marka waxaan dhihi karaa arrintaasi wejigabax maanta waxay ku tahay cumar cabdirashiid markay kasii tagtana waxay ku tahay cabdiweligaas bal waxaad hadda aan rabaa inaan kuu sheego waftigii dhammaa ee ka tegay cadaado ee dawladdu iyo barnaamijkii cumar cabdirashiid ay wal la wada socdeen gaalkacyo tegey waxaa soo dabamaray cabdiweligaas waxaa soo dabamaray raggii odayaasha ahaayo gaalkacyo joogada cali xaaji ka mid ahaayo anigu aan nairobi isku aragnay baa ka mid ahaa marka arrintaas waxaad moodahay waa conflict cusub oo hadda ka dhaxeeyay cabdiweligaas iyo cumar cabdirashiid ka bilowday waana ogaanaynaa meeshu ku dambeeyo waayahay inagoo kolley gebagabadii ku dhow caleemasaarkii ayaa dhacay cadaado madaxweynaha lagu caleemasaarayay madaxweynihii juba iyo kii puntland intu waa ka maqnaayeen ama qabiilnimo ha uga maqnaadeen ama dowlad goboleed ha uga maqnaadeen hase ahaatee dhinaca kale waxaa fadhiyey cali khaliif ama qabiil ha ku fadhiyo ama dowlad goboleed ha ku fadhiyo soo u arkaa inaad ay ka maqnaadaan juba iyo puntland juba waa garanaynaa xuduud ma wadaagaan wax kalena ma wadaagaan maxay tahay sababta ay uga maqnaatay miyaysan ahayn meeshii may jirtaba qabiyaaladii soo gashay oo meeshii ay noqotay sidii hore soomaalida lagu celinayo in qabiilkii si kale loo cusboonaysiiyey oo istaydo iyo xuduudo soomaaliya maanta lagu jaahwareerinayo
walaale adoo maas waa su-aal aad u qiimo badan horta xafladdii ka dhacday calaamasaarka aadi cadaado runtii waxaan dhihi karaa qaabkii ugu qurux badnayd bay ku dhacday leanna waxay waddankan waxaynu ognahay waxaa gacanta ku haya international community niman la dhaho oo donarisa gacanta ku haya waana ku dhamaaywaan gartay walaale lemme finish waa joogeen beesha caalamku waa joogteen iyo maamul dowlad gob maaragtay dowladdii egadba way joogeen laakiin ka maqnaanshaha labada gobol ay ka maqan yihiin runtii waa nasiib daraan dhihi karaa laakiin taasna waxaan dhihi karaa waxaan ku fasiri karaahi xasan mudane xasan sheekh maxamed waxyaabihii uu xeerinayey oo qaanuunka uu ka hormariyey oo damaca siyaasadeed ahaa ayuu waxaan dhihi karaa guuldaradeedi weeye waa abaalkeedi weeye laanna hadduu qaanuunka iyo dastuurka ilaalin lahaa maanta ma dhacdeen taas marka wixii asagu uu xeerinayey lalama xeerin marka waxaan dhihi karaa waa guuldarro siyaasadeed oo dhacday xasan sheekh maxamuudna uu sabab u yahay marka damaanta waxaynu arkaynaa jubbaland buu joogaa madaxweyneha xasan sheekh maxamuud marka axmed madoobe mudane axmed madoobe oo diiday inuu kasoo qayb galo xafladdii caada cadaado maanta wuxuu maxaan kusoo dhaweeyey jubbaland madaxweyne xasan sheekh maxamuud marka waa qaab maaragtay waxaan dhihi karaa siyaasad ayada dhan dhib badan baa ka jirta soomaaliya oo ah qaanuunkiiba waxaa laga horumarinayaa damac siyaasadeed marka inta qaanuunka damac siyaasadeed laga horumarinayo guuldarro siyaasadeed waa dhacaysaa iyadoo kooban waayahay cali khaliif madaxweynaha cali khaliif shalay waxaa lagu waraystay madasha digisi wuxuu sheegay inuu ka qayb galay uuna qayb galay khaatumo shir caleemasaarka haste ahaatee wuxuu caddeeyey kana hor caddeeyey madaxweynuhu inuu ka luga jiidayo inuu dowlad goboleedka khaatumo uu soo hor istaago sidii caadadu ahaana ay isku xidhayso soomaaliya ee ah tahay una taagan tahay midnimada hase ahaatee inuu ka caga jiidayo ayuu caddeeyey madaxweynuhu maxaad arrintaa laftigeeda ka odhanaysaa in meel aan weli diyaar ahayna la buunbuuniyo meel diyaarana laga cagajiido miyaysan ahayn lafteedu qabyaalad cad
walaala horta adoo maata yaasin geele horta doctor khaliif galeyr professor galeyr horta waa muwaadin soomaaliyeed waa aqoonsiyahan soomaaliyeed waa siyaasi soomaaliyeed waa mas-uul kasoo qabtay mas-uullo sarsare kasoo qabtay soomaaliya midii hore oo aynu burburinay gacmehena ku burburinay iyo intii ka dambaysaba haddana ah madaxweynaha khaatuma ah marka inuu tago meel madar soomaaliyeed ama ama dad soomaaliyeed ay joogaan inuu inuu tagaahi waxa weeye waa arrin aad iyo aad waxa weeye loo soo dhawaynayo weeye marka tegista uu tago waxaan u arkaa soomaali haddee maanta wax la dhaho qabiil ma jirto hadda anigaas amiir shucayb ahan waxaan doorasho u tegay cadaado u tegay marka soomaali waa walaalo waa dad walaala darbigii qabyaaladda saddex iyo labaatanka sano aanu kusoo dhibaatoonay dadka jabinaya oo oo burburinayuu ka mid yahay si soomaali loo helo oo dal soomaaliyeed iyo dal iyo dal iyo dowladnimo mida loo helo dadka raadinayuu ka mid yahay marka inuu tagahay waa munaasib waana ku habboonaa waktigeedana waa la gaaray marka waxaan dhihi karaa waa wakti ku habboon baan dhihi karaa inuu tago oo ka qayb galo markay gallayr waxaan dhihi karaa waa geesi soomaaliyeed waana siyaasi soomaaliyeed soomaaliduna wuxuu tusayaa in soomaali dardigii qabyaaladda la burburinayo marka madaxweyne gallayr aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya inkastoo aana codkiisi dhegaysan laakiin sida aad ii weydiisay inuu tagaahay waa munaasib waktigii ku habboonaa bayna ahayd inuu taga meesha waa yahay shucayb mar labaad iyo mar saddexaadba waa kaaga mahad celinaynaa inaad inagu soo boogatid noogana warratid xaalka cadaado iyo sidii loo doortay madaxweynaha dadweynaha sharafta leh waxaanu uga mahad celinaynaa dhegaysiga fiicana dhegaystaynadooda haddaba waa madasha tigisi oo had iyo jeer in la socodsiisa xaaladda cusub ee ka soo cusboonaatay waddankii iyo dhulkii waa anigoo ah yaasiin ducaale waxaan idinkaga tegaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته